assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha marna ma aragtay amaba adigu ma tahay qof mararka qaar ay waxyaabaha qaar markuu sameeyo amaba tallaabooyinka qaar markuu qaado oo uu hadaf uu leeyahay amaba wax uu rabo inuu ka midho dhaliyo dhinaciisa uu u dhaqaaqo ma aragtaa adigoo naftaada u sheegaya in aanad waxan u qalmin amaba inuu waxan yahay wax kaa fog oonad gaadhi karin iyadoo macal haddii la eego tallaabooyinka aad qaadayso ee dhinaciisa uu qaadayso hadafka aad rabtid amaba waxa aad doonaysid ay tahay waxaad samayn karto haddana ma aragtay in thoughtska iyo afkaarta qaar maskaxdaada ku soo dhacda ay mar kasta tahay mid negative ah ay mar kasta tahay mid hoos u dhigaysa amaba ay tahay mid awoodahaaga aad u xadidaysa amaba u limid garaynaysa waxaa dhici karta in mararka qaar markay waxyaabaha qaar aad isku daydo in aad niyeysato amaba waxyaabaha qaar amaba ahdaafta qaar aad maskaxdaada kusoo ay kusoo dhacaan kuwaasoo aad isleedahay maybe hadafkaas waxaad doonaysaa inaad dhinaciisa u dhaqaaqdid ma noqotaa adigu cidda hadallada negatifka ah amaba hadalladaa aadka kuu liidaya ama awoodahaaga aad u limid garaynaya in ay markiiba maskaxdaada kusoo boodaan ma tahay qof challenge-kaa ku jira oo rabitaanka uu doonayo ahdaafta qaar inuu ka midha dhaliyo iyo sidoo kale qaabka uu maskaxiyan marka uu fikirayo afkaartaas very negative-ka ah amaba aadka aan u fiicnayni ay markiiba yihiin qaar si talantaaliya iskula socda sidoo kale hadday noqoto xidhiidhada dadka kale aad la leedahay ma dhacdaa in marka dadku wanaag ay kuu muujiyaan amaba kalgacayl badan iyo naxariis badan ay kuu muujiyaan in aad istiraahdo amaba aad aaminto inay tahay wax aan sii soconayn waayo kolleyba waxa wanaagsani in badan ma sii socdo mar kasta wuu soo gabagaboobaa mar kasta waa mid wakhti go'anuu sii socda oo hadhow ay ka dambayso waxa loo yaqaano um, challenges amaba carqalado kale amaba ad adayg kale so maxay tahay inaan kaga farxo amaba in jacaylkan iyo naxariistan iyo xidhiirkan inaan ku farxo haddii hadhow waxa ka dambeeyaaba ay tahay culays iyo sidoo kale in aanan helayn wixii aan doonay so hadallada noocaasa amaba afkaarta noocaasa dadka qaar ayay maskaxdooda ku soo dhacdaa mar kasta oo uu qofkaasi uu isku dayo amaba uu u dhaqaaqo amaba uu noloshiisa ay ku soo biirto wax wanaagsani waxaase wuxuu doono ha noqdo amaba xidhiidh ha noqdo amaba ha noqdo in dad kale dad ay isfahmeen amaba dad noloshiisa ku sii jiray ay si fiican oo halkii markii hore ay taagnaa amaba uu xidhiidhkaasi taagnaa inuu xidhiidhkii ka sii qoto dheeraado inay noqotay amaba waxaa dhici karta in qofkaasi uu helay wax ma garanaysayey noloshiisa fudayd kusoo kordhiya laakiin si kastuu qofku waxyaabaha fiican uu helo waxaa dhacaysa in maskaxdiisu ay diidan tahay in brogramminkiisa iyo maskaxdiisa waxa ku qufulani ay tahay in wax wanaagsani ayna sii socon amaba si kale haddaan u dhigo in uuna u qalmin waxan wanaagsanee noloshiisa kusoo kordhay sidoo kale waxaa jirta in qofkaasi uu waxyaabo badan oo aan fiicnayn uu naftiisa ka aaminsan yahay dhinaca kalsoonidiisa amaba self stiimkiisuna ay tahay mid hoosaysa waayo mar kaste haddii uu qofku wax negatifa uu ka fikirayo micnaheedu waxa weeyaan negatifka waxyaabaha aan fiicnayni halkii ka imanayaan waa aaminaadaha uu qofku leeyahay ee uu ka aaminsan yahay naftiisa iyo ta uu ka aaminsan yahay dadka kale iyo noloshani siday u socotaba dhaqamada noocana amaba behaviorka iyo dabeecadda noocana ay dadku leeyihiin waxaa laga yaabaa inaad hore u maqashay waxaa loo yaqaanaa self sabotage self rejection taasay macnaheedu tahay qofkii inta uu wanaaggii amaba wixii noloshiisa kusoo biiray amaba wixii uu helay ee uu ku dadaalay amaba waxan uu isleeyahay dhinaciisa u dhaqaaq wuxuu ka baqanayaa in outcomeka iyo waxa soo baxaya amaba waxa ka dhalan doona amaba maxsuulku inuu noqdo mid negative ah marka wuxuu isku dayiyaa qofkaasi in uu wixii negatifeka ahaa ee maskaxdiisu ay isleedahay way dhici doonaan amaba maxsuulka outcomeka negatifeka ah inuu isagu kaba sii horeeyaba already wuxuuba keenayaa qofkii inuu isagu sii abuuro maskaxiyan isagoo fikir ahaan iyo dareen ahaan sii abuuraya wixii negatifeka ahaa so qofku marka uu inta uuna wax negatifi dhicin hadduu ka baqanayo amaba maskaxdiisu isleedahay waxaas negatifeka amaba ay aaminsan tahayba in maxsuulku noqonayo wax negatifa oonu jeclaysanayn waxaa laga yaabaa qofka brogramminkiisa amaba maskaxdiisu inay isku daydo in ay ka sii hordhacdo negatifkaas isagoo qofku markaas already scenario amaba xaalad sii samaysanaya si uu rajadiisa amaba expectationka iyo filashada uu leeyahay soo koobaya so waxaa dhacaysa qofku markuu sida negativeka ah u fikirayo waxaa dhici karta mararka qaar inuu tallaabooyinka qaar uu ku dhiirrado still laakiin uu u fikirayo si ah waxaan ma heli doontid waxani ma sii joogtami doonaan ama ma sii socon doonaan Em, waxani waa wax wakhti koobanuun jiri doonaa kolleyba ma lihid xirfadda amaba maxaa la yidhaahdayey cilmiga aad ku gaadhi lahayd hadafkan weligaaba hadaf noocana oo intan leeg noloshaada kumaad arag amaba aaminaadaha qofkan maskaxdiisa ka buuxa ayaa odhanaya waxan uma qalantid aaminaaduhuna waa inagii hore uga soo hadalnay haddii aanad hore u dhegaysan waxaan kugula talin lahaa in aad dib ugu noqoto xalqadaha season one kuwaasoo aad ka heli kartid ah, youtube channelkayga waxayna ku qoran magac ahaan amaba titleka waxa weeyaan aaminaadaha fayow iyo sidoo kale aaminaadaha aan fayoobayn marka aaminaadaha aan fayoobayn ee uu qofku leeyahay ayaa ah mid hagaysa qofkan qofkan mar kastuu wanaag helo amaba uu dhinaciisa u dhaqaaqayo amaba uu rabo inuu hadaf ka midho dhaliyo maskaxdu si ay uga ilaaliso in maxsuulkaas hadhow negatifka ahi uu isaga saameeyo oo uu dareemo culus uu ku keeno waxay maskaxdu isku daydaa in aaminaadaha aan fayoobayni ay soo ifbaxaan taasina markaa already ay kariyad garayso amaba ay samayso amaba qofka ku keento in uu sii bilaabo inuu si negatifa uu uga fikiro waxanuu doonayo amaba waxanuu helay amaba waxanuu ku dhex jiro self rejectionka waxaa laga yaabaa inaynu maqalnay qof baa shaqo laga soo reject gareeyey oo loo soo diiday soo badanka markaynu ka hadlayno rejectionka iyo dhinaca diidmada waxaynu u aragnaa inay tahay waxuu qofku uu isku dayey oo dhinac kale kaga imanaysa oo xidhiidhadii dadka kale uu la lahaa ayaynu badanka fookas garaynaa tusaale ahaan haddaan isku dayo macal dhinacii xidhiidhada iyo dhinaca haasaawa hadday noqoto waxaa dhici karta inuu qof isku dayo inuu qof ka helay uu markaa markuu approach gareeyo oo uu la hadlo qofkii ku yidhaahdo maybe waxaa dhici karta inuu ku yidhaahdo diyaar uma ihi anigu inaan inaan guursado iyo inaan howlaha galo waxaa dhici karta qofkii inuu ku yidhaahdo dookhayga ma tihid taa lafteeda waxaynu u naqaanaa waa rejection qofkan waa la soo diiday wixii lagu soo diidayba waa la soo diiday laakiin qofka marka la soo diido micnaheedu waxa weeyaan qofkan kale wax diidaya wuxuu arkay amaba waxa qofka ka maqan waxyaabaha uu doonayay taas markaa micnaheedu waxa weeyaan in marka uu qofku isagu naftiisa reject garaynayo ee uu diidayo ee uu u le- uu leeyahay waxaad uma qalantid wuxuu ka baqanayaa diidmada hadhow ku soo socota diidmada hadhow hadafkan markuu sii wado ka iman karta ayuu ka baqayaa marka maskaxdu markaa qaabkay u shaqaysaa waxa weeyaan in laga yaabaa qofkan xaaladan ku jira baba self rejection kale ee mar kasta waxaan u fiican isagii isla hadhaya isagii yahay cidda magaranaysaayay dib isku haysa amaba haddaan si kale u dhigo aaminaadaha aan fayoobeyn uu- ee uu leeyahay ay tahay waxa ka hor istaagsan inuu samaysto nolol uu ku faraxsan yahay nolol uu ahdaafta qaar uu ka midh- madh- midho dhalin karo nolol uu dareemi karo qanaacad badan waxa weeyaan in qofku fahmo aaminaadahaasi waxaa laga yaabaa markaynu ka hadlayno inay u ekaadaan waxyaabo si fudud loo bedeli karo laakiin waxaa sheebgaraynaya amaba qaabeeyey aaminaadahaasi waxa weeyaan yaraanteennii iyo experienceska iyo wakhtiyada kala duwan ee aynu soo marnay waxay u badan tahay in dadkaas yaraantii runtii hadallada qaar aan fiicnayn amaba waxyaabo badan oo aan fiicnayn agtooda lagaga celceliyey tusaale ahaan waxaa waxaa dhici karta in haddii qofkaasi uu markuu soo korayey uu ahaa qof mar kasta oo magaranaysaayey inta dadaalkiisa iyo ah- ah- kartidiisa ah markuu wax sameeyo la dhaleecayn jiray oo dhaleecayn badan uu heli jiray waxaa dhici karta in programmingkaas maskaxdiisa ku programsan ay tahay dadka kuugu dhow ee agtaada qiimaha ka lahaa ee ay tahay ee ku garanaya ee garanaya ciddaa tahay ee dabeecaddaada garanaya ayaa ku yidhi waxaa kuma fiicnid ayaa markaad magaranaysaay howlaha gashay amaba dadaalka noocaasa samaysay aan kuu qirin amaba arkin dadaalkaad gashay intuu leegyahay oo hadallo noocaasi kaaga yimaadeen dadkaas waa dadkii ku garanayay kula noolaa faamligaaga ahaa kugu xeersanaa iskuul ha noqoto ha noqoto meesha deegaankaad ku soo kortay haddiiba dadkiisaa kuu garanayeen ayna hadalladaas amaba afcaasha noocaasa aad kala kulantay ee hoos u dhigaysa amaba liidaysa awoodahaaga waxaad samayn karto amaba ciddaa tahay already markaa brograamkaa samaysmaya waxa weeyaan in tani ay tahay wax runa in awooddaadu ay kooban tahay ay tahay wax runa in dadaalkaagu marnaba aanu ku gaarsiin waxaad doon- doonayso in ay tahay wax runa soo maskaxdii waxay u qaadanaysaa in hadalladaas lagugu yidhiyidhiy amaba xaaladaha qaar markaad soo martay laguu sheegay inay ka dhigto wax facts ah wax ra- runa oon ahayn qof kale opinionkiisa markaynu yarnahay dadka opinionkooda iyo afkaartooda iyo siday u fikirayaan iyo waxa runta ah ma kala saari karno ilmuhu markuu yar yahay maskaxdiisu ma kala saari karto oo ma odhan karto hebel waxa uu yidhi waa fikirkiisa waa siduu u fikirayo amaba waa wuxuu iga arkayo laakiin waxaan ahay qof ka duwan oo aniga ayaa garanaya awoodahayga anigaa garanaya intaan qaban karo anigaa garanaya waxaan ku fiicanahay markaas ma aha wax runa oo run ku salaysan yaraanta markaa qofku markuuna awooddaa lahayn oy awooddaasi meesha ka baxsan tahay waxaa dhacaysa in wax kastoo lagu idhaahdo ilmuhu wuxuu u qaadanayaa weliba wax kastoo lagu idhaahdo oo kaga imanaya cid ka awood sarraysa oo kaga imanaya cid uu jecel yahay oo kaga imanaya cid noloshiisa aad ugu dhow oo laga yaaba baahiyaha qaar uga een, ma garanaysayay u daboosha maadaamuu ilmo yar yahay so waxaynu ka hadlaynaa dadka aadkaynoogu dhow waxaynu ka hadlaynaa dadkaynu jecelnahay hadallada qaar noocaasi markay ka imaadaan qofka ee qofkaas ma garanaysaayey ilmaha yar kaga imaadaan waxaa dhacaysa ilmihii yaraa in amaba qofkaas intuu korayo in ay maskaxdii hadalladaa duubto hadalladaa markay duubtana ay u beddesho inay tahay wax runa soo hebel amaba heblaayo weligeedba waxay samaysay oo ay 100 percent amaba boqolkiiba boqol ay gelisay muu jirin marka waxay maskaxdu u haysataa inay fact tahay well maxay s- maskaxdu markaa sidaa ugu haysataa maskaxda markaa aynu yarnahay amaba goorta ay well developed noqoto amaba ay magaranaysaayey koritaankeedu uu buuxsamo runtii waxa weeyaan xilli dambe waxaynu moodnaa in ilmaha markuu yar yahayba maskaxdiisu ay dhammaystiran tahay marka waxa weeyaan intaa uu ilmuhu yar yahay ee uu soo korayo amaba sidoo kale markuu qofku ku jiro xaaladaha qaar uun u nugul yahay culayska waxaan dhici karta inaad maraysid wakhti adag adigoo qof weyna macal Ehm, waxaa dhici karta in qof aad noloshaada amaba xidhiidh aad jeclayd uu meeshii ka baxo waxaa dhici karta in aad wakhti waxaad gelisay amaba imtixaan waxaad gelisay wakhti badan aad gelisay aad heli weydo risalkii amaba maxaa la yidhaahdayey outcomekii aad doonaysay taasi marka maxay kugu keenaysaa in hadallo lagugu idhaahdo oo aan fiicnayn oo negative ah oo kaaga imaada dadka kugu hareeraysan ay maskaxdu ay u nugushahay inay u aaminto inay tahay wax run ah waxaa laga yaabaa qofkaas amaba in adigoo qof weyna oo waxaa laga yaabaa shaqo apply gareeyey haddii shaqadaa aad apply garaysay lagu soo diido oo dareenkii culayska ahaa dareemaya in haddii qof uu kugu idhaahdo shalay oo dhan dee waanigii ku lahaa amaba maalintii dhuwitole waanigii ku lahaa su'aalahan eeg su'aalahanna markii uu adigii igu yidhi ma garanaysaaye horaan u eegay Had- waxa la- waxaan u malaynayaa su'aalihii aad eegi weyday ee aad dayacday in, in, in aad khaladday taasi waxay noqonaysaa markaa qofkaas waxay ku noqonaysaa qofka xaaladda uu ku jiro amaba in cidi ku tidhaahdo maybe maad dadaalin maalmahan maadaaba dadaal badan sameeyeyba intee in leeg baad ayaad maxaa la yidhaahdayey u diyaargarowda interviewgan iyo shaqadan aad rabtay inaad apply garaysatid oo uu qofkii yaraysto tacabkii iyo awooddii aad gelisay si aad shaqadan aad u apply garayso amaba aad u heshid oo interviewga aad u baas garaysid waxay kugu noqonaysaa dhaawac soo maskaxdu waxay u nugushahay informationka qaar inay u qaadato inay tahay wax runa oo caddaynaya amaba sheegaya qofkan awooddiisa iyo kartidiisu intay leeg tahay xaaladaha uu xaaladaha adag ee uu ku jiro marka waxaan rabaa inaan talo idin siiyo taladaasi waxa weeyaan in qofku markuu wakhtiga adagu ku jiro fadlan ha isku dayin in aad awooddiisa iyo kartidiisa iyo siduu uga gudbi karo iyo inuu ka gudbi karaba iyo howluhu qabtay iyo tacabkiisa in aad wax ka sheegi kartid haddii aad isku daydo qofkaa in aad adigoo macaal isku dayeen inaad daliisho hadallada qaar waxaa dhici karta inay qofkaa dhaawici karaan maskax ahaanna qofkii amaba qofkaa dhibaataysan maskaxdiisu hadallada qaar ay kala soo dhex bixi karto aan fayoobeen marka halkaad qofkii amaba ilmihii iskuulka gal- tegay ee imtixaanka soo galay ee imtixaanka intii uu dooni waayey heli waayey halkaad ku odhan lahayd maad dadaalin waxaa ka fiican oo ilmaha caafimaad ahaan markuu weyn yahay macal iyo m- saamaynta dambe ee mustaqbalkiisa ay ku yeelanayso uga fiican inaad ashili isaga dib su'aal u weydiisid ood ku tidhaahdid waa maxay amaba halkeebay tahay meelaha aad odhan kartid way igu adkaayeen oo dib bay tahay inaan wax uga barto amaba dib bay tahay inaan u akhriyo qofkan kale interviewga soo maray halkaad weydiin lahayd su-aasheed garan weyday iyo maxaa la yidhaahdayey intaasoo saacadood maad gelisay inaad interviewga u diyaargarowdo amaba imse su-aalood baad sii eegtay iyo waxyaabaha runtii aad ku dawaqin lahayd waxaa ka fiican qofka inaad weydiiso maxay kula tahay qaybtee ka mida ayay kula tahay in aad ku fiicnayd qaybtee kula- kula- ay- qaybtee ka mida interviewga ayay kula tahay way kugu yaraadkaayeen marka hal markanaad qofka isleedahay inagu weliba bilaadan hadday nahay aynu su'aalaha iyo jawaab su'aalaha aan jawaabo isleenahay ka raadiya waxa fiican in su'aalaheenna iyo hadaladaynu isleenahay dadka ku dhaha xilliyada waqtiyada adag ay ku jiraan amaba qof weyn ha noqdo amaba qof yar ha noqdo in aynu isku dayno inaynu khafiifino in qofkii aynu siino fursadda uu inoogu sheegi karo wuxuu dareemayo waayo maanta qof ah, ma garanaysayey amaba hooyo tusaale ahaan oo kale ilmaheedii weyday oo miscarriage ku dhacay oo waxaa laga yaabaa ilmihii ma garanaysaye isagoo dhowr bilooda uu uu ka dhintay oo kale uu caloosheeda ku dhex dhintay oo kale oo camaliyad martay halkii laga weydiin lahaa maxaa talow maxay kula tahay way sababeenoo horta maanad maalmaha naftaada miyaanad dar yeeli jirin hawl badan baad isku hanaqguysay waxyaabo sidaasa inta lagu odhan lahaa amaba naftaadii baad dayacday waxay ahayd inaad naftaada u tudhoonad waxaa samayn hadallada halkaad ka odhan lahayd waxaa fiican inaad qofka dhegaysatid inaad qofka aad ma garanaysaye dareemadan culus ee uu dareemayo aad isku daydid inaad la qaybsatid waayo qofku wuxuu u nugul yahay inuu aaminaado aan fayoobeen xilliyadaasoo kale ay samaysmaan so waxaa laga yaabaa hooyadaasaasi ku dhacday amaba ilmaheeda yar isagoo dhowr bilooda uu dhintay isagoon adduunka imanba in mar kaste amaba hadhow mustaqbalka amaba aaminaad aan fayoobeen oo ay yeelan kartaa uu noq- ay noqoto inay istiraahdo ma tihid hooyo fiican waayo ilmahaagu hadduu yacni ilmaha yar hadduu dhintay micnaheedu waxa weeyaan stress badan iyo culays badan baad naftaadii ku keentay adigaa dayacay marka aaminaadda aan fiyoobayn waxaa dhici karta mentally inay saamayso in hooyadaasi mar kastoy ilmo ay doonayso inay magaranaysaayey ay qaado amaba ilmo ay caloosha ku sido ay fear badan amaba cabsi badan ay ku noolaato waayo maskaxdeedii maxay ku soo celinaysaa conversationkii iyo wadahadalkii berigaas ku dhacay markay xaaladdaa ku jirtay ee dadku ay lahaayeen waad ishanaq goysay ee ma garanaysaaye culays badan baad isa saartay shaqadanaad samaynayso iskaga tag oo waxaa laga yaabaa iyada lafteeda dantu inayna u saamaxayn inay shaqooyinka qaar ay ka tagto oy tahay faamligeeda qof ma garanaysaaye biilinaysa oo mas-uuliyadooda qaaday amaba waxaa dhici kartaa even haddii hooyadu tahay mid joogta ma garanaysa ay guriga oo stiil ay culays noocaasi ku dhaceen waxaa dhici karta in caafimaadkeeda maskaxeed aanu fiicnayn waxaa dhici karta in xanuun jidh oo kale ay sababtay in ilmahaasi uu dhinto laakiin iyadii laga dhigo inay tahay the reason amaba problemka ilmahaasi uu u dhintay inagoon marka hore rabin inaynu dadka dhibno amaba dadka inaynu culays ku soo kordhinno ayaa waxaa dhacda in hadalladeenna iyo sidaynu u dhigaynaa ay saamayn badan dadka ku yeeshaan marka haddii aad og tahay amaba aad aragtay in aad tahay afkaartaada iyo sidaad naftaada uga fikirto iyo aaminaadahaagu ay yihiin waxaa runtii mararka qaar kaa joojiya ahdaafta qaar iyo eh, ma garanaysaay mustaqbalkaaga sidaad doonaysa inaad u qorshaysid ood mar kasta aragto voiceka iyo codka maskaxdaada ku dhex jira ee kule waxaa ma samayn kartid amaba weligaaba waxaa maad samayn amaba waxaaba weligaa kumaad fiicnayn weligaaba cidi kumay jeclaan oo waxaa dhici karta qofka in waalidkii aanu jacayl badan tusin waxaa jira dadka qaar waalidkood aanu noloshoodaba ku jirinba oo ma garanaysaay xaaladaha qaar ku soo koray waalid la'aan marka waxaad arkaysaa saamaynta ay qofka ku yeelanayso in mararka qaar uu markuu qofku weynaado ee uu rabo inuu mustaqbal samaysto in xidhiidhadu marka uu wanaag badan dadka ka arko uu isweydiiyo wanaaggan maadaamuunan la qabsan aabbaha iyo hooyadaaba amaba waalidka iyo dadkii aad ma garanaysaa ay noloshaada ugu muhiimsanaaba kumay jeclayn amaba way kuu sheegeenba inayna ku jeclayn qoys way dhacdaa mararka qaar in waalidka qaar ay saa yihiin iyaguba kumay jeclayne siduu qof bili'aadani kuu jeclaan karaa waxani waa wax yaroo iska soo gabagaboobaysa eeg uun intay soo intay qaadato amaba intuu qofkani sii joogo qofkaasi markaa waxa weyaan qof naftiisa ka xaaraantimaynaya in uu wanaag uu dareemo in uu jacayl uu aqbalo la siinayo in uu helo amaba uu aqbalo naxariista dadka kale uga imanaysa runtii waa waxna waa wax aadna looga naxo waayo waxaad noqonaysaa qof runtii naftiisa ka hor jooga naftiisa oo rabta wax kasta oo wanaagsan naftiisa oo rabta horumar badan iyo ma garanaysaaye guulo badan inay gaadho qof isagu ka hortaagan oo kale insha allah xalqada dambe waxaan kaga hadli doonaa amaba qaybta labaad waxaan kusoo gudbin doonaa siday tahay in uu qofku uu uga gudbo amaba si muxuu samayn karaa qofku si uu uga gudbo self rejectionka ama inuu isagu naftiisa la hadho amaba waa maxay tallaabooyin uu qaadi karaa si uu markaa programkaas amaba aaminaadahaas aan fiyoobeyn ee maskaxdiisa ku jira ee maskaxdiisa ku qufulan amaba ku programsan uu markaa si step by steba uu u kala yarayn karo sidoo kalena uu u dhisi karo aaminaadaha lidka ku ah amaba oppositeka ku ah ee fayow ee u horseedaysa inuu noqdo qofka uu doonayo inuu noqdo ee horumarka iyo jacaylka iyo kalgacaylkaba noloshiisa iyo naftiisaba u ogol maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababara amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagramka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching insha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum